magaalada muqdisho waxaa ka socda kulamo duceedyo hordhac u ah shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka dalka ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada xalay ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa kulamo la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug koonfur galbeed iyo jubbaland shirkan uu qorshuhu ahaa inuu furmo khamiistii shalay ayay u eg tahay inuu si rasmi ah u furmi doono sabtida berri ah waxaase su-aalo iska weydiinayaa waxa shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore ee doorashada ee guuldaraystay wariyaha v o eda cabdicasiis barrow ayaa su-aasha iyo kuwo kala weydiiyey cabdulqaadir axmed shirwac oo ka mid a aqoon-yahanka muqdisho waxaa weeyaan qaabka hadda ay wax u socdaan shirka iyo hididiila ayaa muuqda dowladdii ra-iisul wasaarihii hogaaminaya xukuumaddii oo lagu wareejiyey shirka iyo doorashooyinka amnigooda hadda qaabkay wax u socdaan waa qaab hididiile iyo moral fiican muujinaya mucaaradkii waa soo dhaweeyeen ra-isul wasaaraha waxayna inay la shaqeynayaan xukuumaddii dowladdii asaga hadda hogaaminaya inkastoo waxaa laga shaqeynaya siyaasad ay tahay oo waxa hoose oo laisku haya iyo waxyaabaha kasoo bixi karaa ay adag tahay walow ajandaheena si rasmi hadda aan loo helin haddana hadda aragtida guud ee dadka marka aad fiiriso qaabkay u arkaan shirka soo dhaweyntiisa qaabka looga falceliyey waa arrin ummadda soomaaliyeed ay rajo weyn ka rajeynayso haddii uu goldareystana xaaladda dalka ay meel adag sii gaari doonta marka ilaa hadda qaabka uu ra-iisul wasaaraha wax u wado soo dhaweyntiisa dadka la kulankooda babliga oo dadka oo iyo good image uu siinahayo mucaaradkii la kulmay muxaafadkii waxoo dhan isku wato marka waxaan u arkaa arrin wanaagsan ilaa hadda
haddii ra-iisul wasaaraha la hordhigo qodobo ay ka mid yihiin arrinta gobolka gado iyo xulista xildhibaanada gobolada waqooyi oo kale arrimahaasi ra-iisul wasaaraha haddii ay lasoo gudboonaadaan maxaad is leedahay waa muhiim inuu sameeyo
waa laba qodobo ugu muhiimsan qodobadii la isku haystay waa sax arrinta gada waa arrimaha ugu adag dooddu ay ka taagan tahay weeyaan arrintaas waxaan filayaa seventeen sebtembar heshiiskiina waa dhighayay qaabka ay wax u dhici doonaan oo ah magaalada garbaare ee gobol geda in lagu qaban doono lix iyo toban kursi oo ka mid ah kuraasaha jubbaland ay ku leedahay dowladda federaalka ah dood dheer iyo isfahamwaha kadib indana waxaa jiray recommendation ay soo jeediyeen sixteen february guddi technical oo loo magacaabay inay kasoo tala bixiyaan guddigaas ayaga laftigooda meel fiican ayay wax soo dhigeen waxbay isla soo gaareen marka taas marka waxaan isleeyahay si markii loo fiiriyo waa sax maxmed madoobe ama jubbaland gobolka geda jubbaland bay ka mid tahay authoritigiisa iyo waxay ka mid tahay maamulkiisa de inuu asaga u maxbanaano uu soo mulo si markii loo fiiriya waa arrin uu xaq u leeyahay somalilan markaad u timaaday xildhibaanada gobolada waqooyi gobolada waqooyi ayagana sidoo kale recommendationka sixteen february bay ku jireen gudoomiye cabdi xaashi iyo gruubkiisana aragti bay qabaan oo ah in wax anaga naloo madax baneeyo yaa loo madax banaynaya marka gruubka mucaaradka oo asaga uu madaxda u yahay baa loo madax banaynayaa mase ree waqooyi oo dhan oo iswato oo mucaarad ee muxaafid balaha loo madax banaynaya haddii loo madax baneeya meeshaa ra-isul wasaare ku-xigeenkii baa jooga oo asna guddi iyo koox fiican oo kudlada wata cabdi xaashi kooxu wataa aada laftigeeda waxay rabtaa in la turxaan bixiyo marka sidii hadda ay tala soo jeedintii lasoo jeediyey sixteen february twenty twenty one iyada laftigeeda waa optionka ugu haboon oo la qaadan kara si balansiga loo ilaaliyo waxyaabaha madmadowga ana si meesha looga saaro ani waxyaa tahay habka ugu haboon in qaabkaas loo wajahaa markii laga raaba qaabka hadda wax loo qaybiyo ama lagu soo celiyo guddiyada waa waxaana waxaa iska lahaa dowladda federaalka qaybna waxaa iska leeyahay dowlad goboleeda iska lahaa marka ayaga inta dowladda federaalka ay kuleed mooga inta kale hadday labada dhinac si balance u qaybsadaan ama kabasooqa sideedda ay leeyihiin afar iyo afar u qaybsadaan cabdi xaashin afartiisa keena ra-iisul wasaare ku-xigeenkan afarta u keena wixii marka way wanaagsanaysaa laakiin wax walba waxaa ka muhiimsan isfahan iyo niyad wanaag inay jiraan niyad wanaag dhiisa jira wax hirgelaya haba yaraatee malaha waxaan rabaa inaan ku weydiiyo shirka hadda waa la is hor fadhiisanayaa oo dhawaanayo lagu wadaa in magaalada muqdisho uu ka furmo marka aad sii saadaaliso maxaad is leedahay labada dhinac waqti way qaadan karaan ama shirkan uu socon karaan haddii aan maalmaha ka egno oo kale
horta shirku wax walba wax ugu muhiimsan shirka haddii niyad walaag ama political wil ay labada dhinacba ka jirto waa wax laga heshiin kara muddo kooban oo ani as leeyahay shan beri haddii u badata waa kusoo dhammaan karaan haddise markaa fiirso qodobadii ugu weyneedkaa ugu adkaa oo madaxweynihii hadda la dhahayay awooddii waa inuu wareejiyo waa inuu kan sameeyo hadda wixii madaxweynihii waa wareejiye wuxuu yidhi awooddii doorashada hogaaminteeda waxaan ku wareejiyey ra-isul wasaaraha amnigii doorashadan waxaan ku wareejiyey ra-isul wasaaraha ra-isul wasaarihina hadda u heelan yahay in uu dhegeysto taladooda uu dhegeysto aragtidooda uu dhegeysto uu la fadhiisto markaas arintu waa ay fududaanaysaa laakiin siyaasiyiintanada uguma aanan baranin inay shacabka soomaaliyeed u turaan in ay dantooda gaarka ah ka horumariyaan danta guud ugamaana baran waa laga yaabaa niyad wanaagga hadda la muujinahaya iyo waxa hadda laga filahaya miiska haddii lasoo wada fadhiisto aragtidii aan ku naqaanay siyaasiyiinta soomaaliyeed oo ahayd anigaa guulaysta iyo anaa ka adkaaday iyo tayda baa la raacay iyo ani tayda haddaan ii yeelin hama soconayaan waa dhici kartaa marka adigu five days uu bannaan waxaan isleeyahay shirka ka badan haddii uu gaara xaalad waxay u adkaanaysaa shirka inuu adag yahay oo la ismari la-yahay
ugu dambeyntii haddii lagu yidhaahdo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble talasi ku saabsan arrimaha shirkan maxaad usoo jeedin lahayd horta ra-isul wasaaraha kubaddu hadda xaggiisa taallaa doorashada dalka hadda cidda lagula xisaabtami doono hogaaminteeda awal madaxweynaha lagu dhegera hadda cidda lagu dhegan yahay ama lagula xisaabtami doono waa asaga mar walbana waxay ku xiran tahay istaraatiijiyada iyo qorshaha iyo habka u wajahaa shirkan furmi doona sofa soo guud ilaa hadda qaabku wax wajahay waa wanaagsan yihiin laakiin annagu waxa aan sugayno oo biyo dhaca waxaa waaye in la gaaro doorasho marka ani taladaan siin laha waxaa waaye ra-iisul wasaaruhu barnaamijkan inuu si dhiibli ah uu u qaato inuu dhammaan dhinacyada dhegeysto wax allaala wixii suurtagal ah labada dhinac ay ka tanaasuli karaan ay ka tanaasulaan kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir axmed shirwac oo ka mid a aqoon-yahanka muqdisho oo u warramayey wariyaha v o e da cabdicasiis axmed barrow